jidkan oo ah jidka ugu dheer dalka jabuuti ee ka gudba xuduudda isagoo isku xidha dalalka jabuuti iyo etoobiya ayaa ka faa'iidaysan doona haad labaad oo baabuurtu ay adeegsadaan oo barbar socda haadka hore haddadanba ay maraan baabuurtu sidoo kale haadka labaad ee jidkanu wuxuu si wanaagsan u sahli doonaa isu socodka gaadiidka baabuurta sidaxa muulka ee habeen iyo maalinba qulqulo jidkaasi wasiirka imkaaniyaadka gaadiidka iyo qalabaynta dalka jabuuti xasan xumed ibraahim ayaa tilmaamay ahmiyadda jidkan Ce axe vital reliant la capitale Djibouti à nos régions de l'intérieur est bien plus qu'une simple route.
jidkan muhiimka ah ee isku xidha caasimadda jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa ka ballaadhan in lagu tilmaamo jid caadiya isagoo ah jid xambaarsan rajada korukaca dhaqaale isdhexgalka degmada iyo waxwada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta iyo ladnaanta dhaqaale innagoo isku duuban waxaan ka dhigaynaa jabuuti goob aan looga maarmi karin wax islaabsiga caalamiga Ensemble, nous transformons Djibouti en un carrefour incontournable des échanges mondiaux.
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka jabuuti eliyas muuse dawaale ayaa xusay sida wanaagsanee jidkani ula jaan qaadayo hiigsiga jabuuti waxaan hama- hamadeedu ay tahay amba yoolkayagu yahay inaan jabuuti sida ay u dhan tahay aan isku wada xidhi karno heejadaha aan dariiqyo aan ka dhisi karno kaabooyinkan dhaqaale ee muhiimkana aan jabuuti iyo etoobiya iyo inta kale ee afrika aan u adeegaynona aan gaadhsiini karno dariiqaas waan isleenahay haddeeto maadaama uu kii qallaafi uu isaguna meel fiican socdo kii tajoorana uu bilaabmay tajooro balxana waan ognahay ina u dhammaaday ku kale oo lowyacadda amba jabuuti ilaa iyo lowyacadda oo nagaadh ka bilaabma isaguna uu mar dhow bilaabmi doono oo dariga uu saaran yahay dariiqyadaasoo ku dhan waxay noo saamixi doonaan inay jabuuti mar walba kaalinta ugu horeysa ay ka joogto tartanka xilliga ay noqoto adeega mandaqadda amba adduunka waa yoolka waa ambisioonga amba rajada iyo dadaalka badan aan ku jirno annagoo madaxweynaha la garab joogna hoorka jabuuti waan ognahay waxuu yahay kuwa ugu horeeya caalamka hoorkaasna wuxuu u baahan yahay wixii garab u noqon lahaa oo waxa ugu horeeya dariiqyada xilligaasi jabuuti mustaqbalkeegu annagu waxaan aaminsannahay inay kaalinta koowaad ay joogi doonto inay cid kasti ay u diyaar tahay inay tartanka ay la gasho waxaan ognahay waxa alliya wixii maaliyad aan gelinayno iyo maalgelin aan samaynayno inaanan cidba aynan soo garab joogsani karin kontanka sanadooda soo socda annakuna waxaan u baahannahay xilligaas inaan ka wada midhodhal ka wada midhodhalinno annakoo gacmahays haysanna horumarka
agaasimaha guud ee wakaaladda jabuuti ee waddooyinka suubane saciid ismaaciil ayaa isna faahfaahiyey dhismaha haadkan labaad ee baabuurtu ay adeegsan doonaan Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus empruntée dans, euh, du réseau routier national.
waxay ku saabsan tahay ballaadhinta qaybta marka hore isku xidha degmada kilomitirka saddex iyo tobnaad ilaa carta oo ah qaybta shilalku ay ku badan yihiin iyo welibana qaybta aadka ay u adeegsadaan gaadiidka baabuurtu waxaa kaloo ka mida mashruucan in laga sameeyo dacallada amba hareeraha jidkan goobo farsamo iyo goob loogu talagalay in lagu qiyaaso miisaanka iyo culayska ay xambaarsan yihiin baabuurta sidaxa muulka ujeeddadu waxay tahay in la fudaydiyo isu socodka gaadiidka baabuurta in la sugo xasilinta waddooyinka iyo in la kordhiyo awoodda adkaysiga imkaaniyaadka waddooyinka si maalgelintii la geliyey muddo dheer ay u shaqayn karto mashruucan oo ah heer degmo wuxuu qayb ka yahay barnaamij qaran oo ah dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta dhammaan xidhiidhka waddooyinka dalka Ce projet euh, d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier euh, national.
rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti